mas-uuliyiintii joogay shirkii ka dhacay dalka switzerlan waxaa ka mid ahaa la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka jorg sullivan kaasi oo ammaanay su-imaadka dalal ku dhow boqol iyo hay-ado caalami ah waxa uu yidhi waxa shir madaxeedka ka soo baxay ayaa qeexaya aasaaska sida ay nabadyo eg tahay iyo mabaadi'da ku qoran cahdiga qaramada midoobay iyo kuwa sharciyada caalamiga ah shir jaraa'idoo uu qabtay ayaa madaxweynaha ukrain valadimir zelenski uu isna sheegay inay jiraan laba waddo oo ruushka loogu khasbi karo inuu nabad qaato ta koowaad ayuu sheegay inay tahay diblomaasiyadda talabaadna ay tahay hannaan difaac oo xoog badan iyo ciidan awood leh waxau idhi guusheenna ugu weyni dabcan waa dagaalka oo dhammaada waana sida keliya aannu ku sii jiri karno waxaan samaynaynaa wax walba oo aan samayn karno si dagaalka loo joojiyo maantana waa tallaabadii koowaad waana mid xoog badan ayuu yidhi shirkan switzerlan ruushka laguma marti qaadin arrintaasi oo yaraynaysa rajada in nabad la gaadho shiinaha oo xulufo dhow la ah ruushka isna kama qaybgelin halka dalka brazilna uu shirka kaga qaybgalay sidii korjooge dalalka indiya sacuudi carabiya iyo shtaga imaaraadka carabta ayaa ka mid ahaa dalalkii aan iyagu saxiixin dokumentigii gunaanadka ahaa kaasi oo faahfaahiyey arrimaha amniga nukleyerka sugnaanta cuntada iyo isweydaarsiga maxaabiista bayaankii shirka ka soo baxay ayaa sidoo kale booriyey in carruurta la masaafuriyey dib loogu celiyo qoysaskooda ra-iisul wasaaraha dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athaani ayaa shirka ka sheegay in dalkiisu horey u martigeliyey wadahadal dhex maray wufuud ka kala socday dalalka yukrain iyo ruushka kaasi oo ku saabsanaa dib u midaynta carruurta iyo qoysaskooda ilaa iyo haddana ay dib u mideeyeen afar iyo soddon carruura iyo qoysaskooda hase yeeshee ay howl badani weli harsan tahay dowladda yukrain ayaa rumaysan in sagaal iyo toban kun shan boqol iyo lix iyo afartan carruura la masaafuriyey amaba xoog lagu barakiciyey iyadoo guddiga xuquuqda carruurta ee ruushka uu horay u sheegay inuu xaqiijiyey in ugu yaraan laba kun oo carruura laga soo qaaday xeryaha agoomaha ee dalka yukrain ku yaalla dhinaca sugnaanta cuntada wadahadalladu waxay culays ka saareen sida burburka ku yimid dhulkii beerashada ku habboonaa ee yukrain iyo khatarta miinada dhulku ay burburiyeen wax soo saarkii beeraha iyo dhoofintiisiiba arrintan ayaa keentay in dhibaata ay ku timaaddo cuntadii dunida ee meelo badan oo caalamka ah dhinaca amniga nukleyerka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nukleyerka ee yukrain gaar ahaanta ku taalla sabronisia halkaasi oo dhammaan warshadihii shiidaalka nukleyerka ku shaqaynayey la wada bakhtiyey bishii abril dhinaciisa dalka ruushka oo hadlay axaddii ayaa sheegay in yukrain ay eegto dalabkii putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista neto iyo inay ka tanaasusho afarta gobol ee uu hadda ruushku sheegto oo kale ah donetsk luhansk zabronisia iyo kherson hadal uu soo saaray afhayeenka aqalka kremlinka dimitri beskov ayuu ku yidhi xaaladda hadda ee furinta dagaalku waxay muujinaysaa in yukrain ay xaaladeedu sii xumaan doonto dhinaca furimaha dagaalka ruushka ayaa axaddii shalay sheegtay inuu qabsaday tuulada zagrin ee ku taalla bariga ukrain isagoo hore usii siqaya dowladda yukrain ayaa iyaduna badisay adeegsiga dayuuradaha dronska weriye ruusha ayaa lagu dilay weerar dayuuradaha dronska kaasi oo ku sugnaa tuulada fuhladar ee bariga dalka yukrain wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha dronska ee yukrain ay si ugu talagal ah u beegsadeen weriyahaasi dilkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii weriye kale lagu dilay furimaha dagaalka hase yeeshee dowladda yukrain ayaanan weli ka hadlin sheegashadaasi ruushka